haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal weli waxaa ismarwaa uu ka taagan yahay hanaanka doorashooyinka dalka soomaaliya iyadoo wakhtigii dowladda soomaaliya uu ku ekaa sideedii bishii februari ee sanadkan aanay jirin in dhinacyada soomaaliya ee siyaasadda ku loolamaya heshiis rasmi ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa arbacaaddii waxa ay ugu yeereen hogaamiyaasha soomaalida inay kulmaan sida ugu dhaqsiya badan oo ay fursad u helaan si looga gudbo ismarwaaga doorashooyinka siyaasadeed ee soomaaliya iyadoo doorashooyinka wadanka soomaaliya oo ahayd inay dhacaan sideeda februarina ay dib u dhaceen golaha iyo war-saxaafadeed ay soo saareen kadib kun albaabada u xirnaayeen uu warbixin ka siiyey xaalada guud ee soomaaliya ergeyga xogeeya guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james won waxaana ay sheegeen in doorasho loo dhan yahay ay qabsoonto sida ugu dhaqsiya badan iyadoo la eegayo danta ummadda soomaaliyeed ayaa golahu uu sheegay haddaba caqabadaha ku horgudban iyo waxa heshiiska loo gaari laayahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa madaxda maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay ka dambeeyeen dil loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dambibaarista puntland toddobaadkan gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dilkaasi lasoo qabtay allah u naxariista waxaa toddobaadkan dalka imaaraadka carabta ku geeriyooday cumar cabdulqaadir baarajab oo kamid ahaa ciyaartooydii waaweynaa ee kubadda kulayga soomaaliya iyo macalimiintii soo leeliyey kooxihii dalka qaarkood baarajab ayaa ka mid noqday tiro dad aada u fara badan oo soomaaliyeed oo xanuunka covid sagaal iyo toban u dhintay sanadahan wasiirka waxbarashada somalilan ayaa waxa uu sheegay in ardayda dugsiyada waxbarashada somalilan la fasaxayo oo fasaxoodan uu bilaamayo saddex tobanka bisha abril aynu ku guda jirno oo la filayo in ay noqoto maalinta ugu horeysa bisha ramadaan waxaa wasiirka waxbarashada somalilan axmed maxamed diiriye uu sheegay in sidaas loo sameeyey si looga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus oo meel badan oo ka mid a soomaaliya hadda faraba-an ku haya aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku dhegaysanayseen weli waxaan si rasmi a looga heshiinin arrimaha doorashooyinka wadanka soomaaliya iyadoo maamulada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee wakhtigeedu ilaaday sideedii bisha februari aynu kasoo gudbinay ay ilaayo hadda heshiis ka gaari laayihiin halka looga sii soconayo meesha hadda la joogo oo ay dhinacyadu isku faham laayihiin haddaba waa maxay sababta ilaaiyo hadda ay dhinacyadu heshiis rasmiya u gaari laayihiin maxaase la gudban dhinacyada ishaya iyo shacabka soomaaliyeed intuba xalkuse sidee uu noqon karaa haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto maxaase la filan karayaa arrimahaas iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya siciid khaas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka faallada arrimaha siyaasadda deganna dalka sweden waxaan ugu horreyn weydiiyey siciid oo aan la xiriiray inuu sharaxaad inaga siiyo sababta ilaayo hadda ay dhinacyadu heshiis u gaari laayihiin waxaana uu siciid ku jawaabay su-aashan waa su-aal gudaballaaran una baahan inaynu dul istaagno marxaladihii kala duwanaa ee hanaanka geedi socod doorasho loo dhan yahay loogu jiray dadaalada in la gaaro shirarkii kala duwanaa ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalku ku dhex maray bartamihii labadii kun iyo labaatanka shirarkii loogu magacdaray samareeb one iyo two iyo three heshiiskaas fulintiisa saddex caqabadood la dhihi karaa inay ugu waawen yihiin halka sartu ka qurunsan tahay in la gaaro doorasho la isla ogol yahay caqabada koowaad ayaa ah in heshiiska asal ahaanba uu ahaa heshiis siyaasi ah oo madaxdu ay isla garatay habraaca doorashada u dhacayso oo ah in soomaaliya doorasho hal qof iyo hal coda aysan ka dhici karin ee loo noqday doorasho dadban oo la mid ah tii laba kun iyo lix iyo toban dhacday laakiin wax lagu kordhiyey sida deegaan doorashada iyo dadka ergada ah oo wax dooranaya waxaa la is dhigi karaa heshiiskaas ma ahayn mid la lafa guray oo madaxdu ay lafa gurtay sida arrimaha la xiriira farsamada oo ah meelaha ugu muhiimsan marka doorasho laga hadlayo sida habraacyada guddiyada doorashada lagu soo xulayo cidda ka mid noqon karta ama cidda ka reeban sidoo kale sida lagu soo xulayo guddiga maamulaya doorashada somalilan caqabada labaad oo ah halka sartu ay ka qurunsan tahay oo adkeynaysa in la gaaro doorasho loo dhan yahay ayaa ah in ay muuqanayso kalsooni darro baaxad weyn oo dhex taalla madaxda heshiiska gaartay waxaa sidoo kale laga fasiran karaa in khilaafyo hore oo biyaha hoostooda la yska dhex arkay ay saameyn ku yeelatay heshiisyadii doorashada sidoo kale caqabada saddexaad ayaa ah in kalsooni daradaasi ay abuurtay in koox kaste ay dooneyso in ay xaqiijiso natiijada doorashada kasoo baxaysa ka hor inta aysan doorashadu dhicin waa tahay aad baad umaadsantahay siciid marka kol haddii xaaladdu sidaa tahay maxaa la gudboon dhinacyada ishaya iyo shacabka dabcan mar kasta oo muranka doorashadu uu jiitamo waxa ay saameyn ku yeelanaysaa horukaca siyaasadeed iyo arrimaha dhaqandhaqaale ee ku xiran soomaaliya sidaas la ajligeed shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ku cadaadiyaan madaxda ku matalaysa heshiiskan in la gaaro heshiis soomaaliya ka hirgeliya ama suurtogeliya jawi ay ku qabsoomi karto doorasho sidoo kale in madaxda soomaalidu ay saxiixaan inay ku qancayaan natiijada doorashada kasoo bixi doonta taas oo gudhig u ahaan doonta soomaaliya in ay ka badbaado muran sharci oo ka dhasha doorashada laftigeeda ugu dambeyntii adigoo mahadsan siciid bal waxaad sharaxad naga siisaa xaalka hadduu sidan kusii socdo dhinacyadu ay isfahmi waayaan maxaa la filan karaa haddii madaxda soomaalidu ay heshiis gaari weyso waxaa suurtagal ah inay lagama maarmaan noqon weyso in qaramada midoobay soomaaliya soo faragashato waxaa iyadana suurtagal ah in baarlamaanku uu doorkiisa hogaamineed ama go-aan uu qaato waxaa iyadana suurtagal ah in doorasho kala qaaran ay deegaanada soomaaliya ka dhacdo hase ahaatee waxaa rajeyneynaa in madaxda soomaalidu ay gaari doonto xanaan loo wada dhan yahay islamarkaasina ka suurtageliya dalka doorasho taariikhdana uga taga raad fiican aad baad umaasan tahay kaasi waxa waa siciid kaas oo ka faalla arrimaha siyaasadda isagoo jooga dalka sweden ayuu barnaamijka dhacdoyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdoyinka toddobaadka kusoo gebagabaynaya dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan